innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dhammaan shaqaalaha warbaahinta istaa oo isku duuban meel walba ay joogaan waxay tacsi tiiraanyeel u dirayaan guddoomiyaha warbaahinta istaa xaaji maxamuud cabdulaahi agaasimaha guud maxamed xasan cismaan maareeyaha howlaha idaacadda nasre xuseen cumar qoyska ehelka iyo asxaabta uu ka baxay allaha u naxariistee maxamed kaahiye cismaan oo ku magac dheeraa xaaji buulow kana mid ahaa waxgaradka gobolka waqooyi bari si gaara ismaamulka mandheera oo aroornimadii hore ee maanta geeriyooday xaaji buulow allaha u naxariisto jannatulfirdows allaha ku abaalmariyo intii uu ka tegeyna samir iyo iimaan dheeraad allaha siiyo aamiin humma aamiin